madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa inay u amabaxaan magaalada khartuum ee caasimada suudaan waxaana la sheegay in casuumaad rasmi ay ka heleen madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir saraakiil ka tirsan xafiiska madaxtooyada soomaaliya ayaa raadiyo kulmiyo u xaqiijiyey safarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu maanta ku aadayo waddanka suudaan madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxa uu ku helin doona wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka abwaan cabdidhuux yuusuf iyo xubno kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maalmo ka hor safarkiisii saddexaad ku tegay boqortooyada sacuudiga iyadoo weli uu ku jiro khilaafka u dhexeeya wadamada khaliijka inkastoo soomaaliya ay go-aan dhexdhexaad ah ka qaadatay muranka ka aloosan dalalka khaliijka